alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan ku soo jirnay man yadkhulu fi lamri wanahyi waman laa yadkhulu dadka soo gelaya amarka iyo nahyiga iyo kuwa aan soo gelayn macnaha mukalafka iyo kayr mukalafka ayaan ku soo jirnay mukalafka waa soo ogaanay mu'miniintoo dhan waa mukalafiin kuwooda qaangaarka ee caqliga leh albaaliqu alcaaqil waxa weeyaan waa mukalaf oo mu'miniinta ah gaalada bal xagga dhige kuwa aan soo gelayn takliifka oo aan mukalafiinta ahayna waxay ahayn assaahi wasabiy waalmajnuun sabigii ayaan darsigeenna hore ku qaadannay majnuunku nooga bilaabana wa qowluhu shiiqa qowlkiisa uu yidhi walmajnuunu huwa majnuun faaqidu lcaqli waa qofka caqliga waayey wa huwa majnuunku man qof weeye laa yudaabiqu uusan daboolayno ku aadayn kalaamuhu hadalkiisa iyo wa afcaaluhu afcaashiisa kalaama alcuqalaa'i wa afcaala alcuqalaa'i dadka caqligana hadalkooda iyo afcaashooda majnuun waxaa la yidhaahdaa qofka hadalkiisu uusan waafaqayn dadka caqligale hadalkooda ficilkiisuna uusan waafaqayn dadka caqligale ficilkooda wa huwa majnuun man qof weeye laa yudaabiqu uusan daboolayn kalaamuhu hadalkiisu kalaama alcuqalaa'i dadka caqliga leh hadalkooda wa afcaaluhu afcaashiisuna afcaala alcuqalaa'i dadka caqliga leh afcaashooda uusan daboolayn oo uusan waafaqayn hadalkiisu waa iska daba wareegsan yahi yarxamuk allah wa huwa hayru mukallafin wa huwa majnuunku hayru mukallafin waa midaan mukallaf ahayn oo waajibku ka tegayna ku dembaabi maa muxaram uu sameeyeyna dembi looga qori maa liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliila inaan majnuun mukalaf ahayn sala allahu calayh wasalam oo nabigu wuxuu yidhi rufica alqalamu qalamkii waa la kor yeelay can alaaatin saddex qof waa laga kor yeelay saddex nuuc oo dadka ka mid a caninaa'imi qofka hurda ayaa laga kor yeelay xataa yastayqida ilaa hurdada ka kaco qofku intuu hurdayo wuxuu ku hadlaa xugun ma leh xaasulaa markaasuu yidhi imra'ati daaliqa markaas dhinac kale u rogmaday waxba macnaha laleeyahy waa qof iska calaalugaya waxba macnaa ma leh dembina looga qori maa xugunno ka dhala ma mukallafa ma ahanba wa cani sabiyi saqiirkiina waa laga kor yeelay qalamka qalamka laga kor yeelay marka saqiirka waa qalamulmu'aakhada dembi in loo qoro ama ajar waa loo qoraa saqiirka hadduu sameeyo qalamka laga kor yeelay waa qalamulmu'aakhada waa qalamkii lagu qoraayo dembi in loo qabto wa cani sabiyi saqiirkiina qalamkii laga kor yeelay xataa yakbura ilaa uu weynaado wa fii riwaayatin xataa yaxtalima ilaa uu isku dhadhabo ixtiraamka looga cabirada waa waxyaalaha lagu qaangaaro ijmaaca laguyihu ka mid yahay ixtilaam dii waxa wayn carruurkii uu ixtilaamo meriyu ka timaad waa ijmaac inuu qaangaar yahay rag iyo dumarba afariyo toban sanadha ha jira hadduu rabo wa fii riwaayatin xataa yabluqa ilaa uu qaangaaro ilaa saqiirku ka qaangaaro macnahana ballaan marka xataa yabluqa maxaa yeele da uu ku qaangaari karaa shan iyo toban sano hadduu meriyu ka timaadna waa qaangaaraa gabadhii haddii caada ku dhacdo waa qaangaaraa war raajix haddii cawrada hareeraheeda tima ka soo dhashaana waa qaangaara wa fii riwaayatin xataa yashiba ilaa uu shaab ka noqdo wa canilmajnuuni qofkii waalnaana qalamka waa laga kor yeelo qalam looma qoro isaga ajarna looma qoro majnuunka ajarna looma qoro dembina looma qoro xataa yacqila ilaa uu caqli ka yeesho ilaa uu caqli ka yeesho saqiirkay marka meeshay kala duwan yihin arag fa jacala shaaricu shaarici wuxuu ka dhigay alburuuqa qaangaarka calaamatan calaamad calaamadaasoo liduhuurilcaqli caqliga muuqashadiisa u sugnaatay qofku markuu qaangaaro a waxa laleeya caqligiisu waa muuqday hadduu fahmi karaa awaamirta iyo nawaahida markuu qofku qaangaaro markaasaa waa la dhihi karaa qofkan waxa weeyaan calaamadaa ka muuqatay tusayda in caqligiisu kaamil yahay oo awaamirta ilaahay iyo nawaahida uu fahmi karo markaasaa la leeyahy marka fa jacala shaaricu shaaricu wuxuu ka dhigay albuluuqa qaangaarka calaamatan calaamad calaamadaasoo liduhuuri lcaqli caqliga muuqashadiisa u sugnaatay iyo wa fahmi lkhiaab liduhuuri alcaqli iyo wa fahmi alkhitaab khitaabka inuu fahmi karo calaamad u sugnaata weeye calaamad tusayda inuu khitaabka ilahay fahmi karo iyo khitaabka rasuulka waman qofka laa yafhamu aan fahmi karin oo aan khitaabka fahmi karin awaamirta alle ma fahmi karo nawaahidii ma fahmi karo laa yasixu ma ansaxayo takliifu in la kalifo mukalaf ma noqon karo marka saqiirka saasa looga daaya takliifka awaamirtii uusan fahmi karin nawaahidii ma fahmi karo majnuunku waa saas qofka hurdaaya waa saas waa licadami qasdi limtiaal fartoomid inuu u qasdo ayaa la waayey qofku shay uusan fahmayn waxa weeyaan ma dhici karto inuu inta sameeyo uu siraa shaygan ilaahay ku addee ila maba fahma ilaahaya ku amrayba mogtay waxa weeyaan daacadu waa imtiaal inaad shaygan u samaydo waa lagu amro allah ku amray shayna aad uga tagto alla iyo rasuula kaa reebeen saasaa la yidhahdaa imtiaal marka hadduusanba amarkii iyo nahyigii fahmi karin imtiaal kama suurtaabo kama suurtaabo inuu amar qaadasho fa in qiila haddii la yidhaha marka wuxuu rabaa halkan inu uga jawaabo mas'ale ah haddii majnuunka iyo saqiirka aysan mukallafiin ahayn waxaa la ogsoon yahay qofka saqiirka iyo qofka waalan hanti hadduu leeyahay saka ku waajiba maalkaas hadduu saka gooyo hadduu saka gooyo maxaa sekada looga qaada hadduusan mukallaf ahayn sidoo kaleeto maaluu leeyahay qofkii saqiirka ama qofkii waalnaa wuxuu jajabshay maal islaameed waa laga qaadaa maalkiisa laga qaadaa hantidii lagu bixina ama dhaawacuu qof ku dhiftay waa laga qaadaa maxaa looga qaadaa haddii waxa weeyaan uusan mukallaf ahayn masalaaidinkaas ka jawaaba wuxuu ku leeyahay arrimahan qofku hadduu qof nabar ku dhufto waxa weeyaan dhiiggii la bixinaa qofku markuu maal leeyahay sekadii la bixinaa qofku alaab islaameed hadduu jebiyo beddelkii la bixinaa takliif ma ahan xugun takliifiya maani waa xugun wadciya asbaab ayay ku xidhantah mar kastoo sababka la helo waa la iska rabaa xataa xoolo haddii laga helo waxa weyan adiga haddeer fiiri ratigaaga caawa haddaad sii daydo xiro diiddo oo beer islaameed u tagu baabasho waa la iska raba soo ma jeedin mukallaf miyaa ratigu marka haddaad xoolahaaga habeenka xiro diiddo oo beer islaameed baabashaan waa laga rabaa marka arrintan oo ah waxa weeyaan in qiimo laga baxsho wixii la baaba'shay arrin takliif ku xidhan maan waa xugun wadci xugun wadciyaha la yidhahda asbaabay ku xidhanta haddii asbaabtii la helo waa la iska rabaa taasuu raba inu ka jawaabo fa in qiila haddii la yidhaahdo kayfa sideebaad taquuluuna u leedihiin ina sabiya sabiga iyo walmajnuuna qofka waalan hayru mukallafayni waa kuwaan mukallaf ahayn saad u leedihiin maca wujuubi zakaati iyadoo zaka ka waajibaydo wa uruushi ljinaayaat arshi uruush weeye arshi almufradka uruush waa jamci wa uruushi ljinaayaat iyo dhaawacyaalka magoodii magoodii iyo wa qiyami lmutlafaat waxyaalaha la baabi'iyey qiimahoodii inuu saqiir hadduu inta halkan waxaa inta ordaa banooni soo haraatiyo uu ku dhufto tarbius islaameed gabar meeshaan shaha gadanayday ee uu ka jabsho waa laga rabaa la dhihi maayo saqiiraa jabshay waxba ma leh la dhihi maa alaab qiimaluhu jajabshay soo maaha waa la iska rabaa wa uruushi ljinaayaat iyo waxaan dhaawacyaalkii magoodii wa qiyami lmutlafaat waxyaalihii la baabaashay qiimahoodii fii maalayhimaa maalkooda ayayna ahaadeen diiqdiisi la yidhahda marka waxaad u leedihin mukallaf maaha faljawaab waa hadday maal leeyihiin haddii kalena qaraabada baxayde faljawaab anna haadaa xukunkan laysa min khitaabi takliif ka mid maahan khitaab takliif ma ahan wainamaa huwa min khitaabi lwadci khitaabulwadcibuu ka mid yahay wa huwa khitaabulwadcigana laa yushtaradu looma shardiyo fii dhexdiisa atakliifu takliif bilbuluuqi qaangaar laysku kalifo iyo walcaqli caqli ma loo shardiyo wa tawdiixu masaladan caddayntiisa xukunka wadciga caddayntiisa wa tawdiixu tawdiixu khitaabi lwadci anna haadaa arrinkaanu min baabi raddi laxkaam dheh axkaamta xidhideeda baabkeedii weeye biasbaabiha sababaheeda lagu xidho axkaam sababaheedii lagu xidhay weye min baabi rabdi alaxkaam axkaamta xidhideeda baabkii ka hadlaaya weeye biasbaabihaa sababaheeda lagu xidho bimacnaa waxaa loola jeedaa anna sharca sharciga wadaca wuxuu dejiyey asbaaban asbaab asbaabtaasoo taqtadii keenayda axkaaman axkaam axkaamtaasoo tataratabu ka ratibmayda oo ka dhalanayda calayhaa asbaabta asbaabuu sameeyey axkaamaana ka dhalanayda haddii sababta la helo bimacnaa waxaa loola jeedaa anna sharca wadaca wuxuu dejiyey asbaaban sababo asbaabtaasoo taqtadii keenayda axkaaman axkaam axkaamtoo tataratabu ka ratimaydoo ka dhalata calayha asbaabta wuxuuna u dejiyey taxqiiqan liajli taxqiiq xaqiijin darteed liljli cadaaladda uu xaqiijinaa fii khalqihi makhluuqiisa dhexdiisa xalay cadaaladdaas ahaatay makhluuqa dhexdiisa cadaalad ilaahay ka xaqiijinaa marka la dhihi maayo qofkii qof waalan madaxa jeexo ha iska tago qofkii saqiir madaxa jeexo ha iska tago la dhihi maayo sababaa la sameeyey nabar haddii la jeexo lafta u gaaro shan halaadaa la rabaa qofkii rabaa ha ku dhufto la dhihim ayaa ku dhuftay qofkii ku dhuftay waa laga rabaa kaliya waxaysan soo geli karin ayagu wax lagama qisaasto oo waxa weye majnuunka iyo sabiga waa khada wuxoodu ayaga maxaayaele caqli waxa weye kaamila ma leh oo ayaga qisaas ma marto laakiin maggii waa la yska rabaa cadaaladda si loo xaqiijiyo iyo wa ricaayatan ilaalin ilaalin limasaalix alcibaad addoommada darahooda la ilaalina masaalixda addoommada aa la ilaalinaa sababtoo ah waxa weeyaan haddii la yidhaahdo carruurtu waxay baabiyaan la yskama rabo waxaa dhacda dadaan alle ka cabsan carruurtay soo daysanaya markaasay alaabaha jajabinayaan dadka madaxa jeexayaan laakiin caruurka nabarka uu geysto in laga maga hadduu ogyahay dad badana ceshana marka masaalixdii addoommada la ilaalina famataa wujida haddii la helo asababu sababka wujida alxukmu xukunkana waa la helaa faidaa wujida anisaabu waa kana nisaabku waa sabab maal seke goys haddii la helo wajabati zakaatu zakadii waa waajibee sawaaun waxaa isku mida kaana nisaabu maalkaas nisaabka gaaray libaaliqin qof baaliqa inuu sugnaaday baaliqaaso caaqilin caqlig leh ow lisabiin saqiir inuu sugnaaday ow limajnuunin qof walan inuu sugnaaday kalaqaad male sababkiiyaa la helay xukunka waa la hela qof saqiir ah aabiis ka dhaxlay konton halaad sekadii waa laga rabaa qof waalana aabiis ka dhaxlay afartan ariya waa laga rabaa sekada waa laga bixina qofka mas-uulka maalka ka aho agoonkan ama mas-uulka kaa qofkan waalan sekadii inuu ka dhiibaa la rabaa maxaa yal sekadu maalkaasay ku xidhanta qofka kuma xirna waa sidaas weeyaan sidaasoo kale wuxuu yidhi wakadaa sidoo kale naquulu leenahay idaa wujida haddii la helo alitlaafu baabi'in maal islaamiyadu baabaashay wajaba damaanu damaanku waa waajiba idaa lam yarda hadduusan raalli noqon saaxibulxaqi qofka xaqa lahaa qofkii nabarka ku yiilay hadduusan raalli noqon qofkuna waa inuu qof qaangaaraya saqiir soomaalida iyaga waana dad qayr badan soomaalidu ixsaankana waa ku fiican yihin in badan qaar badan caruurtan nabarrada ay isku dhiftaan waa cafiyeen badana kalama qaataan laakiin ogow caruurka nabarkiisa lama cafi karo caruurkii asagii wax ma cafin saad ku cafin marka adigi waa masaladaas xoogaa ka fiirsay rabtaa bal meesha aada loo soo fiiri waxa weyn caruurka adiga mas-uul waxaad uga tahay xaqiisa ina usoo qaato marka caruur hadda maalan agoon ahaa mas-uul adaa ka ahaa walaalkaa dhalay qofaa madaxa ku dhuftay soomaalida waxay leeyiin maama carruurkan anaa soo korsaday waxba dhiig lagaama rag or iska ta laakiin ma cafi karti kaad dhatay laftigeeda bal hala soo fiiri marka caruurta saqiirada wixii loo geystana waa in loo qaado waxay geysteenna waa in la bixiya laakiin qofkii qaangaara hadduu cafiyo waa cafi waa cafi idaa lam yarda hadduusan raalli ku noqon saaxibulxaqi qofka xaqa iskaleh biisqaadi xaqi xaqiisa inuu rido mahmaa kaana almutlifu si kasta uu ahaado qofka wax baabaashay waa waajibayda ha waalnaado saqiir ha ahaado caqli ha lahaado mahmaa kaana almutlifu bismi lfaacil ahrij wallahu aclam qowluhu yidhi walkufaaru gaalada mukhaadabuna waa lagula hadlaa bifuruuci sharaa'ici sharaa'icda furuucdeeda masale halkan wuxuu keenay waa halka masalo baabka ka dhimane gaalada furuucda shareecadana laga rabaa furuucda waxaa loola jeedaa axkaamta camaliga axkaamta camaligaa loola jeeda salaada sekada soonka xajka jihaadka alamru bilmacruuf wanahy can munkar waajib gaalada ma ku tahay mase kuma ahan masaladaas weeyaan masaladaas weeye wuxuu yidhi walkufaaru gaalada ayada layskuma haysto khilaaf kama jiro saddex shay inuu waajib ku yahay ictiqaadka oo waxa weyn cilmiga ahaa caqiidada inay rumeeyaan iimaankii soo galaan khilaaf kama jiro waa ijmaac hadday muslimiinta la degan yihiin macaamilkii axkaamta shareecada inay daahirka ku dareersatana waa ijmaac xuduud hadday galaan waa sinaysteen in la jeedlaayo ama la dhagax lagu dilaayo khilaaf kama jira nabigaaba laba yahuuda ku dilay soo maaha maleh saddexdaas ayada khilaaf maleh waxa weeyaan aslulislaam inay soo galaan iimaankii waa waajibay kota axkaamtaas macaamilada beecan waxa weeyaan macaamilkaas oo dadka muslimiinta iyaga dhex maraya axkaamta sharecaday ku dareersanaya tan saddexaad oo ah xuduud hadday galaan waa laga oofina day waxadaan waa la jara gacanta day sinaysaan waa la jeedla waa la garaaca taas war male keliya marka warkii iyo khilaafkii wuxuu ku jiraa salaadii iyo soonkii iyo sekadii waajib ma ku tahay markaasu wuxuu yidhi walkufaaru gaalada mukhaatabuna waa lagula khidaabaa bifuruuci haraa'ici sharaa'icda furuucdooda almuraadu ujeedada filfuruuci loola jeedaa alaxkaamu axkaamta weeye axkaamta alcamaliyatu camalka loo nisbeye waa axkaamta camaliga axkaamta laba qaybiya camali iyo cilmi cilmi waa wixii inaad inta ogaato caqiidayda lagaa rabo ilahay inuu waaxid yahay qiyaama inuu jirto janno inuu jirto naar inay jirto adiga haddaad janno ka shaqaymin adduunka si kale waxaa lagaa rabaa hadaad inaad aaminto ko inay jirto axkaamtaas cilmiyaa laydhaha ama caqiido kuwaan camalina waa maxaa wixii adiga inaad sameeyda lagaa rabo salaadii soonkii sakadii xajkii jihaadkii alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar camaliyaa la yidhahda marka saas in loo kala cabiraana fiican culamada gabalna waxay u cabiraan furuuc iyo usuul usuusha waxay loo jeedaan kuwa cilmiga alcamaliya loola jeedaa oo min alawaamiri awaamirtii ah iyo ka salaati sida salaadoo kale iyo wasakaati sekada iyo wanawaahi waxyaalaha layska reebay ka zina sida zinada wa shurbi alkhamri oo kale walow cabara hadduu ka cabiri lahaa bihi camaliga almusanifu musanifka lakaana tacbiirkaasa ahaa laha owla mid habboonaasho badan inuu camali ka cabiraa ficneed meeshuu furuuc ka cabiray fa haadihi masalatu masaladan fiiha dhexdeeda khilaafun oo ku sugan bayna ahli ilcilmi wamaa qowlka dakarahu musanifu uu sheegay oo min annahum gaalada mukhaadabuna in lagula khidaabayo oo xataa furuucdu ay waajib ku tahay huwa alqowlu waa qowlka arraajixu raajixa waa liquwati daliili daliilkiisa xooggiisa wa amaa kownuhum gaaladu inay yihiin mukhaadabina kuwa lagula khildaaba bilislaam islaamka inay soo galaan fa haadaa kaas laa khilaafa fiihi daliilkii marka in furuucda lagula khidaaba oo aakhira loo cadaaba waa lagula khidaaba macnaheeda waajibay ku tahay salaadaha ay ka tageen dembiga looga qora iyagoo gaalaha xata intay salaad ka tageen mid walba dembi dheeraada hadhowna aakhira cadaab dheeraada loo cadaaba oo gaalnimada ka dheeraada waa kanaana daliilkeedii qaala tacala ilah wuxuu yidhi maa salakakum gaal waxaa inin geliyey fii saqara naarta saqara qaaluu waxay idhahdeen lam nakum ma aanaan ahayn min almusalliina kuwa tukada kuwa ka mida walam nakum ma aanaan ahayn taas waa farac sooma waa salaadii walam nakum ma aanaan ahayn nucimulmiskiina miskiinka kuwa quudiya sida sekadii iyo nafaqadii waajibka ahayd ayadana waa camal waxa weyn waa xukun kale oo camaliya ama farciya wa kunnaa waxaan ahay nakuudu kuwa dabaasha maca alkhaa'idiina kuwa dabaalana baadilkan iska samay jirno xisaab la'aan ayadana waa farac oo muxaramaad ay sameeyeen wa kunnaa waxaan ahayn nukadibu kuwa beeniya biyowmi diini maalinka qiyama lisabaar mana tan waa asal waa caqiidadii qiyaamihii beeniye waa masale asliya tan xataa ataana ilaa uu noo yimid alyaqiinu mowdki ilaa uu noo yimid qaala tacala ilah wuxuu yidhi marka aayaddaas afar shay ay sheegeen oo loo cadaabay cadaabka u galeen hal midaa asliya saddexda kale waa furuuc qaala tacala ilah wuxuu yidhi falaa sadaqa gaalkaanu ilaahay ma rumayn walaa sallee mana tukan fiiri in loo ciqaabayo laba dembiya lagu eedeey walaakin kedaba waa beeniyey iimaankiiuu beeniyey watawalla daacadiina waa ka tegey oo xibnihiina ilaahay ugama hoggaansamin wa min aladilati waxaa ka mid a aydan noqoshee adtamasuku in lagu dhego bilcumumaati adilada caamka wadaalika miaalkii ka qowlihi waa ilahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaah waa sarreeyaahe welilaahi ilahay waxaa u sugnaaday cala naasi dadka korkooda annaasi waa caam maxaa yeele waa ism alu ku jirta soo maaha ismu jamac oo alu ku jirta wey welilaahi ilahay waxaa u sugnaaday cala naasi dadka korkooda gaal iyo muslimba xijul beyti beytka in loo xajiyo haddaad tidhahdaa dee waa ku waajib haddaad tidha xaji miyaa ka ansaxaa waxaa lagu leeyahay qofka janaabada qaba salaadda waajib maku tahay ya qofka janaabada qaba salaadda waajib maku tahay waa ku waajib hadda waajib ku tahay asagoo qubaysan waajib ku tahay waa ku tahay haddana ka ansix maydo ilaa uu qubayso soo maaha gaalkana waa saas salaadii waa ku waajib kana ansix may ilaa uu islaamo waa saas oo kale weese qaadka oo kale waa saas qofkii markuu weesadu ka jabto salaadu hadday duurku galo weesadu kaa jabto waajib kugu tahay salaadu waa kugu waajib mana kaa ansaxayda ilaad weese qaadato marka waa saas islaamnimadiina waa kal wudu oo kale ilaa uu soo islaamo salaadu ka ansix may waana ku waajib xajkuna ka ansix may waana ku waajib wlilaah ilahay waxaa u sugnaaday cala naasi dadka korkooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka ilahay loo xajiyo man qofu ugu sugnaaday istidaaca awooda ilayhi beytke sabiilan xagga wadada waxaa kaloo daliila iyo wa qowli ilahi qowlkiisa tacala ilah waa sarreeyaahe yaa bani aadama aadam carruurtiisiiow khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna qaata waa dhakii dharkii qaata cinda kulli masjidin salaad kasta agteeda masjid salaadaa loola jeedaa yaa bani aadama aadam carruurtiisiio khuduu qaata ziinatakum quruxdiina macnaha dhar qaata way cawrada astura cinda kulli masjidin cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda marka halka meesha cumuumku waakee yaa bani aadama beniidaasa waxaa la idaafeeyey waa jamac macrifo loo idaafeeyey banii waa jamac waxaa loo idaafeeyey aadam oo macrifaho calam waa nebi aadani marka waa cumuumay faa'iidayne marka cumuumkaas gaal oo dhan iyo muslim waa lala hadlay reer aadam oo dhan aa lala hadlay marka waajibay ku tahay inay cawradooda salaan salaadana tukadaan wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina moxamed